assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii inay admis baxdo oo soomaali maaragtay amnigeeda la wareegto waxay noqonaysaa wax aad iyo aada u qiimo badan laakiin kulligeen waa ognahay inaysan taas dhici karin maxay tahay ciidan soomaali oo diyaarsan oo meel kasta mataqaana tagi karo oo wadanka difaaci karo xuduudihii difaaci karo maxaa la lahaayaa la dagaalami karo al-shabaab weli ma jiraan sidaas darteed marka bixitaankeed sidaa ka warqabtid waxaa la leeyahay waxaa lagu bedelayaa ciidamo kale miishankii un baa dhammaanaya maogye miishan cusub kalaa bilaabanaya marka runtii waxay tahay in nasiib daro waaye soomaalidhan haysato waxay ahayd inaan u diyaar garowno dhowr bar ayaa waxaa nala siiyey deadlines oo la yidhi maaragtay ciidanka markaasay baxayaan mar kasta waxaan codsanay mataqaanaa dib loo dhigo dib loo dhigo marka annagiyaa nalaga rabay qorshe oo midaysan oo soomaali ay leedahay oo wadankeena amnigiisa kula wareegno haddaysan dhaceenna marka waa ku khasbanahay in maaragtay maxaa la lahaayaa haddana miishan kale uu bilaawdo waaya marka howlgalka cusub ee laga hadlayo waxaa laleeyahay waa hal sano waxa uu xilka la wareegi doonaa janaayo labada kun iyo shan iyo labaatanka atmis waxay ku eg tahay december ciidamada atmis waa suuragal inay qayb ka noqdaan qaarkood howlgalkaas hase yeeshee maalintii jimcihii la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha waxa uu sheegay in ciidamada etoobiya ay filayaan inay wada baxaan oy soomaaliya ka baxaan dhammaadka sanadkan maxay kula tahay horta runtii aniga etoobiya inay wadan ka tagto ciidan kasta oo maarkino ajnabi inuu wadan ka tago aniga waxba ma ka qabin laakiin waa inaan ka hadalnaa xaqiiqda aan ka hadalnaa maxay tahay maaragtay maxaa la lahaayaa siday ku suurageli kartaa ciidamo etoobiyaan ayaa magaalooyin fara badan hadda amnigooda sugo kuwo maaragtay amisom iyo kuwo non amisom ah maaragtay ayaa meeshii joogo hadday ka baxaana dhibka dhalan doono kulligeena waa naqaanaa marka sidaas darteed dowladda hadday balaan hayso ay ay maaragtay ay runtii ay ka dhab tahay aan hadal ka ahayn maaragtay waxay ahayd marka horeba horta inaysan sheegin waxay ahayd inay waxeeda hoos ku wadato banaanka usoo dhigin hadda maaragtay waxay abuureysaa dhibaato cusub oo soomaaliya u horse ay maaragtay la kulanto sidaas darteed ani waxaan qabaa dowladdii balaankeeda ha soo saarto miiska usoo saarto gobolada maaragtay maxay dhahaan maaragtay ay khuseyso ciidamada joogaana madaxdooda ha kala hadasho go-aan ha laisla gaaro oo soomaaliyeed oo markaa mataqaanaa lagu bedeli karo nimankaa meeshii hadda jooga mana qabo in etoobiyaanku ay yeeli doonaan waayo ayaan dhaweed waad aragtay laba qunsuliyad ayaa madaxto maxay dhahaan dowladda soomaaliyeed ee amartay in la xiro labadii qunsuliyad mid ka mid ah safiir baaba laga soo dhigay hadda marka sheekada meeshay ka qaldan tahay waxay ahayd marka horeba wadamada frontlineka ama neighbor countries-ka in lasoo geliya ma baheen midda kalena ethoobia waxay dheer tahay amisom keligeeda kuma joogto waxay kaloo ku joogtaa bilateral relationship marka ma garan kara aniga sida arrinta hadda ay dowladda waddo ay u fuli karto waa gartay sida aada u aragto in ciidamada wadamada kale ee ku deeqay ciidamada atmis uganda burundi jabuuti iyo kenya inay ka imanayaan ciidamadan xilka kala wareegaya atmis ee sii joogaya soomaaliya muddada halka sana ah maxay kula tahay horta runtii ani waxaan qabaa ciidan shisheeya intii laga maarmi karo in laga maarma inay tahay muhiimada dowladda waa in laba shay ay maaragtay dowladda ay maaragtay culeys saartaa marka ugu horeysa wadanka siday isugu hayn laheyd tafaruqa ka dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada in laisku soo dhaweeyo tafaruqa gudaha soomaaliya ka jira in maaragtay laga shaqeeyo ciidan kaloo shisheeyeyna loo keenana wax weyn oo ay soo kordhinayaan ma jirto muddadii dambe intaa ka warqab aan ka warqabno amisom dagaal ay ku qaaday maxay dhahaan ma atmis dagaal ay ku qaaday maaragtay argagixisa lama haayo horta waa arrin soomaali u taagan laakiin waxay u baahan tahay hal soomaali dowladdana awood aysan iiga lahayn haddii maaragtay maxaa la lahaayaa ay mar walba ay ay ay ay noo sheegto annaga waxaan rabnaa dowladda waxay noo sheegtay inaan aamini karo inaan qaadan karo inay tahay wax la fulin karo ma garati waxaan u baahannahay soomaali hal ah ciidan hal ah oo wadanka la wareego baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ku jirta dowladdana idinkaa la xisaabtama maxaa ugala hadli weydeen arrimahan ku saabsan ciidanka bixitaankiisa xaaladda amniga ee waddanka howlgalladii al-shabaab ka dhanka ahaa wejigii labaad ee al-shabaab waxaa ku dhacay arrimahan maxaa dowladda ugala xisaabtami weysay waa su-aal aada u muhiimsan runtii maaragtay hadda beryahan dambe ay banaanka usoo baxday dad badan oo maaragtay xildhibaanaha aan la sheekaystay ayaa qaba in maaragtay dowladdan arrinta keligeeda arrinta amniga keligeeda inaan loo deynin ay baarlamaanku qayb ka ahaado oo tala ka bixiyo uu ka qayb qaato sidaas darteed arrinta runtii inkastoo aysan dhicin hore u dhicin laakiin hadda waxay ka guuxaysaa maskaxda baarlamentarianka oo dhan oo fara badan sorry aan dhaho oo dhan yaana dhihin ay ka guuxaysaa marka waxaan rajaynaynaa arrintaa iyadana dowladda ayaa faa'iida ugu jirta iyadoo baarlamaanka wada shaqaynayan haddii la helo talo wanaagsan oo waddankaa lagu horumari kara ka imaan karto laakiin markay timaado in dowladda keligeeda ay go-aan iska gaarto ee waxeeda ay fushato oo aan maaragtay waddankiina uu kala qaybsan yahay taa waxay dhalinaysaa maaragtay meeshii aan sii joogi doonaa oo aan joognay laba iyo toban sano hadda ka hor maaragtay ama ama ama toban sano hadda ka hor su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxay tahay dowladda iyadaa loo doortay muddadan afarta sano ah dhinaca hay-addii fulinta waa iyada marka go-aanada ay gaadho in lagu kalsoonaado calool adayg la muujiyo sababtoo ah ciidamada amisom waxay waddanka joogeen tan iyo labada kun iyo toddobadii marka su-aashu waxay tahay maxaa isbedeli doona hadday sanado kale sii joogaan miyaysan kula ahayn in la joogo waktigii soomaalidu calool adayg ay muujin lahaayeen oo hawsha ay dhabarka u ridan lahaayeen horta runtii calool adag waa erey aada u fiican maaragtay maaragtay loo baahaya laakiin waxaan kuu sheegaa waxaa jira wax la dhaho pragmatismo wax riyaali ah wax perception annaga kuma shaqayn karno reality aan ku shaqayn karnaa ummad soomaaliyeed ayaa mataqaanaa maxaa la lahaa ayaa ayaa ayaa mustaqbilkooda iyo maaragtay amnigooda ayaa laga sheekaysanayaa marka waxaa muhiim ah si wada jir ah baarlamaanka iyo dowladda inay arrimahaas maaragtay ay ka wada shaqeeyaan ayaa ila muhiimsan aanan dowladda keligeed loo dhaafin